This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena waxa haatan aad ka dhegeysan kartaan telefonadiina idinkoo wacaya telefoonka nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan sidoo kale ayaa barnaamijkeena waxa uu haatan si toosa uga socdaa daafeed dot com waxaan idin leenahay wacan oo wanaagsan sida caadada noo ahayd maalin kasta oo axada barnaamijkeenan axadlaha ah waxaynu ku furanaa warkii oo kooban dilal qorshaysan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba aas ay ka qayb galeen saddexda mas-uula ugu sarreysa dowladda oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirka maamul sameynta saddexda gobol oo wareegta uu ku joojinayo soo saaray ra-iisul wasaaraha islamar ahaantaana ay ka biyadiideen qaar ka mida wafuudda halkaasi ku sugnayd siday u arkaan aqoon-yahanada ku nool koonfur galbeed soomaaliya joojinta maamulka saddexda gobol joojinta lagu sameeyey maamulka saddexda gobol dhismihiisa madaxweynaha puntland oo ka hadlay khilaafka haatan ka dhex taagan madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare cabdiweli khilaafka taagan maamul sameynta gobolada dhexe ee soomaaliya shirka maamul loogu sameynayo saddexda gobol ee wareegtada lagu joojiyey oo wariyaheena ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud sayid aadan waa sidee xaalada amniga ee magaalada luuq oo maanta laga dareemayo amni darro aada u baahsan warkii oo fidsan sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay weeraro kala gedisan kuwaasi oo sida waryaheena uu ku waramayo loo geystay dad kala gedisan waa kan maxamed kaafi oo nooga hadli doona waxaa ka dhacay magaalada muqdisho maanta ee dilalka ah allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyey taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan ismaaciil kaasoo maalinimadii khamiista ahayd ku geeriyooday magaalada muqdisho kadib markii baaritaano caafimaad meydkiisa lagula soo sameeyey dalka kenya aaska waxaa ka qayb gala madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka cabdiweli sheekh axmed iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda maxamed cumar madaale oo ah taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir ayaa ka waramay wixii uu ka yaqaanay allah u naxariistee taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed ee geeriyooday ee maanta muqdisho lagu aasay sida aad arkayseen halkan waxaanu maanta ku aasnay taliya ciidanka booliiska sareeye guuto maxamed xasan ismaaciil maxamed sheekh xasan ismaaciilna waa la yidhaahdaa maxamed sheekh xasan gureyna waa la yidhahdaa wuxuu dhashay sannaddii kun iyo kontonkii wuxuu ku dhashay siyelow wuxuu ahaa arday shaqada ka hor shaqada wuxuu soo qortay shan iyo labaatankii bishii siddeedaad koob iyo toddobaatankii wuxuu ku hadli jiray luqadaha ingiriiska talyaaniga carabiga iyo soomaaliga waxaa lagu qaatay dable darajada la yidhaahdo taariikhdu markay ahayd kunsagaalboqolkowiyotoddobaatanki wuxuu darajada sarkaalnimo ee xidigle u dallacay kowdii bishii koowaad toddobiyo toddobaatankii laba xidigle wuxuu u dallacay kowdii bishii lixaad siddeed iyo toddobaatankii kabtan wuxuu u dallacay lix iyo tobankii bishii koowaad koob iyo siddeetankii gaashaanle wuxuu u dallacay bishii koowaad bishii koob iyo tobnaad kowdeedii saddex iyo siddeetankii gaashaanle dhexe wuxuu u dallacay bishii toddobaad kowdeedii siddeetan iyo lixdii gaashaanle sare wuxuu u dallacay laba kun iyo saddex iyo saddexdii sarreeye guutana wuxuu u dallacay sagaalkii bishii shanaad laba kun iyo labaiyo tobanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa guddi u saaray markii uu geeriyooday taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed guddigaas oo ra-iisul wasaaraha uu u diray howl ahayd in ay soo baaraan sababtii keentay geerida degdega ah ee taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana guddiga ay ku dhawaaqeen laba isbuuc gudahood inay ku soo saari doonaan natiijada baaritaanadii meydka taliyaha lagula sameeyey magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya dhanka kale maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo qaarkood loo geystay xubno u shaqeynaya dowladda iyo weliba macalimiin dilalka magaalada ka dhaca waxaa ka mid ahaa dil loo geystay laba gabdhood oo macalimiin ah kuwaas oo saaka aroortii lagu toogtay degmada dharkele ee gobolka banaadir aadan maxamed cumar oo ah guddoomiyaha degmada dharkele ayaa faahfaahin ka bixiyey dilka degmadiisa ka dhacay saaka aroortii hore oo labaiyo tobankii bar taqriiban laba gabdhood oo macalimiin oo u shaqeeya hoolasha saaca ayaa lagu dilay qayb ka mid ah ee degmada dharkele marka dad iska iska socda oo iska shaqeysanayo barmigeedle ah ee qaari la dilay waaye marka uun dadkii inuu quraad joognaanshaa dadkii dib waa tahay marka maxay ahaayeen dumarkii la dilay
waa macalimiin iskuul ahaayeen laba gabdhood oo sanadkii hore ka qaran jabiyey jaamacad oo haddana macalinimo ku shaqeynaya wax gaaraya qafku ee gaaleyn ama ku sameyn ma jirto marka waxaa dareemaysaa bulshada indhaheeda la ridaayo hadda xiliyadan ay socoto qof walba wax gara ah ama bulshada waxa soo kordhinaya in indhaheeda laga ridaayo oo bulshada loo soo jeestay ma jirto qofka macalin ah oo qof tarbiyeynayo oo meel ricaayaad ilmaha oo lagu tarbiyeeyo ka shaqeeya I think I don't know reasonkaas ma aqaan inkastoo magaalada muqdisho ay ka dhaceen dilal qorsheysan ayaa haddana ciidanka ammaanka waxa ay weli wadaan howlgallo ay ku sheegayaan inay kaga hortegayaan falal ammaan darro oo ay qorsheynayaan al-shabaab inay kaga geystaan caasimadda dalka maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho sidoo kale ayaa maxamed kaafi waxa uu ka waxa uu haatan ka waramayaa in madaxweynaha maamulka puntland uu maanta isna ka hadlay isagoo kusoo noqday garowe khilaafka ka dhexeeya madaxda dowladda madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta dib ugu laabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ayaa wuxuu ka hadlay khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inuu ka xun yahay khilaafkaas laakiin wuxuu ku baaqay in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo isagoo sheegay in uusan wax badan kala socon khilaafka hadda jira wallaahi anu runtii macluumaad badan ma hayo oo waxa la isku hayo waxay ku salaysan yihiin ma garanayo markaad macluumaad information ka hayso waxaa la isku hayo ayaad wax ka oran kartaa laakiin waxaan rajaynayaa annagu khilaaf dan maaha soomaaliyana yani wanaagu ma aha annaga iyo wada shaqaynta dowladda iyo puntland iyo dowladda federaalkana khilaaf xagga hadduu ka jiro dan uma aha marka waxaan jeclaan lahayn in khilaafka lagu dhameeyo sida dastuurka kabasaad adba sheegteen xukuumadduna sheegtay lana raaco dastuurka qof walbaana de shaqadiisa dastuuriga ah uu qabsado lana wada shaqeeyo dabcan waxaa weeye nina nina guris ka shaqaymayo waxaa la isugu imaanaya waa dan caama weeye iyo shaqo dowladeed iyo de wada shaqeyn iyo ra-isul wasaare ra-isul wasaare iyo madaxweyne marka waxaan rajeynaya khilaafka inuu iska dhamaado waan rajeynaya u dhamaan doono ilaaha yidhaahdo si markaas dee eh, soomaalida ay u socoto oo waxaa ku muhiimsan eh, waqti loo geliyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa u dhexeeya khilaaf meel sare gaaray waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed mar uu warbaahinta la hadlay isbuucan uu sheegay in uu rajeynayo in khilaafkaas xal loo helo dhanka kale maamulka xibin iyo xeeb ee ka arrimiya qeyb ka mid ah gobolada dhexe ee dalka ayaa sheegay in haatan lagu guuleystay in xogaa la dhammeeyo khilaaf ka taagnaa maamul sameynta gobolada dhexe ee dalka waxa uu sheegay in la rajeynayo maalmaha dhow inuu furmo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe iyadoo maamulkaas haatan isqabqabsi uu ka taagan yahay iyada hadda muuqataa waa mid aad iyo aad u weyn een, waayo caqabado badan oo hore u jiro ayaa laga soo gudbay hadda waxay maraysaa meelihii ugu dambeeyey waxaa muuqda isfaham siyaasadeed oo baahsan inuu jiro oo dhinaca siyaasiyiinta iyo dhinaca shacabweynaha gobolada mudug iyo galguduud isfaham wanaagsan inuu jiro Een, hawshaasna hadda muddo in laga soo shaqaynahay ay ahayd wax un inuu maalin looga gudbi karo maahayn hadda waxay maraysaa meel la dhihi karo waa miro dhal Een, hadday ahaan lahayd een, qaabka fekerka hadday ahaan lahayd qaabka dadku ay ugu diyaarsan yihiin inay waxay wada leeyihiin dhistaan Een, qaabka ay ugu diyaarsan yihiin inay ballaariyaan deegaanada maamuladii kala gogo-onaa oo goboladan ka jiray waxaan dhihi karaa hidiilo aada u wanaagsan ayaa ka jiro Een, waftiyadu een, waa isdaba socdaan kuwa gaalkacay ka imaanahaya iyo kuwa ka imaanaya magaalooyinka kale ee gobolada dhexe iyo dadka indheer garadka ah oo soomaaliyeed ee hawshaan een, qaybtooda ka qaadanaya intuba waxayna tusayaan inay arrintani ay jidhkii la yaqaana ku socoto inkastoo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ay aqoonsadeen maamul in loo sameeyo gobolka mudug iyo weliba gobolka galguduud oo ku yaala bartamaha soomaaliya ayaa haddana waxaa maamulkaas iyo qaabka loo dhisayo isku haysta maamulada haatan ka jira goboladaasi oo ay ka mid yihiin ahlusunna galmudug iyo xibin iyo heeb maxamed kaafi sheekh bukaradii wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed fadhigiisuna yahay magaalada baardheere axmed cumar saalixi waxaa maanta qalalaanse dhinaca bulshada ah uu ka jiraa magaalada luuq oo ka mida gobolka gedow haddaba si aynu wax uga ogaano arrimaha meeshaasi ka dhacay iyo weliba waxa keenay amni darada magaalada haatan ku soo zaa'iday waxa waryaheena uu ka waraystay mid ka mida dadka deegaanka koobo degmada luuq oon ku suganay hadda oo ka mid ahay dadweynaha degmada luuq waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo xagga amniga ay badan kuwa kasta sababahaasi oo dhacay dhacay maalmahan hadda aan soo dhaafnay oo ay ka dhacday degmada luuq ku badan tarakoodka degmada ay ka tegiyeen diyaaradaha degmada kuwa kasta iyo ay sababahaasina ay keentay in la sheegay maamulada ka jira degmada luuq oo u- ugu sarreeya dadweynaha degmada in la bedeliyo oo maamullo cusub loo soo wado degmada Loodsta. sida ayada awgeed ay saliidi joogi ay kaceen oo ciidamadii iyo wixii ay la diyaargaroobeen oo macalin dadkanaa laftiisa maxkamadii wax la saaray oo la doortay bedelad badan oo saalad oo hadda aan la soo koobi karin baa ka jira degmada taasi micnaheeduna waxay tahay maadaama maamulka degmada la doonay in la bedelo maamulkii degmada hore usii jooga ayaa wada fowdada saas miyuu hadalka ugu dhacaya waxaa hadalka waa sidaas waa sidaas eeriboorka degmada loo sooma maamulaan ciidamada etoobiyaanka ee ku sugan gobolka degmada guud ahaanteeda horta waxa ku saxeeya amniga ciidamada etoobiya miyaysan soo fargelin xaaladan ka taagan loo maya hadda weli waxaa dafaas weyn oo la sheegay ay soo farageliyeen male warta marka maxay ugu gudlayay maamulka degmada luuq falalkan amaan darrada ay ka taagan xilliga aan joogna maanta waxaa la kulmay etoobiyaanka odayaasha samadoonada ugaasada oo dhan oo degmada ka kooban qadadhaka sanadaa la kulmay waxay u sheegeen in ay bedeleen maamulkii hore oo hadda xilliga la jooga ay awood un ku haystaan moogi ayna u joogin iyaga waa garta xilliga asaga ka bacdin hadda waxaa isbedel oo ka dhacay oo ciidamadii ama kuteendaradii yeelay elefoorkan waxdii fadnaa oo ku sugnaa elefoorka waxba lagama qaban ilaa xilliga aan joogno waxaad sheegtay in maxaabiis lagu sidee xabsiga degmada luuq arrintaasi maxay ku saabsan tahay ragga asaga ah rag waxay xiran dembiyaal dhexdhexaad bay ahaayeen oo dembiyaalku kale ma ahayn haase ahaatee ee adiga un maalmo hadda shalay daraad ah baa raggii amada la saaray oo la wareysay sanaa galaa ninkii maa isku soo fursadaan iyo lacag laba boqol oo doolar waa garta laakiin raggii asaga ahaa adiga kaba nin ku dhawaad bay ahaayeen ishii waa oo naftiisa iyo lacagiina waa laga aruursatay marka mashaqadan ka taagan ee ammaan darrada degmada luuq yaa loo nisbayn karaa mas-uuliyaddeeda
horta degmada luuq iyo degmada goolow maamulahooda waa isku xiran yihiin sida wadaxinada ay lagu soo dagaaraya ama laisla dhexmarayo waa garta bedelka inay isla qabaanna waa u malaynaya
waata marka arrintan waxay u dhacaysaa maamulka degmada luuq ee gacanta ku hayay oo xilka laga xayuubiyey isla markaana la doonay maamul cusub in la kan taasoo lasma rabo inay ka qayb haa qaataan sabab sababaha dhammaantood waxay u tukanayaan dhanka asaga ay u dhacayaan maamulka cusub ee luuq loo magacaabo goormee la filayo in la keeno halkaas
sida uun warkan u sheegtay gobolka gobolka dhisa baa laga tegiyaa
diyaaradaha shirkeek waxaa loogu subeynayaa malas oran karaa gudoomiyaha gobolka oo la sheegay inuu kusoo wajahan yahay degmada luuq
haa warka dhammaantiisa waa barakaata gobolka oo kasoo degi rabo degmada loo galankeeda oo wato maamulkii uu degmada usoo magacaabayay baa laga istaagiyaa
ugu dambeyn bulshadahan ka taagan magaalada luuq sidee u damareenaan dadka ka dhaqan deegaanka
dadku waxau ka baxayaa colaadihii hore oo dagaalada sokeeya oo dhici jiray in ay qarka u saaran tahay degmada loo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi oo ka waraystay mid ka mida dadka ku nool magaalada luuq dhibaatooyin kusoo kordhay maalmihii lasoo dhaafay magaalada luuq ee gobolka gedo kaasoo haatan laga cabsi qabo inuu u xuubsiibto gacanka hadal halka aa weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladana atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi waxa uu maanta waraysi dheer kala yeeshay waxaa haatan ka socda magaalada baydhabo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed maxamuud siid aadan kaas oo ku sugan isla gobolka gedo
ahli arrintaasu arrin cusub noocan oo la socotaa in toddoba muddo laba sanaa ku dhawaad la fadhiyey maamul yaxbalna ay dadkaa dhifteen dadka lixda gobol wada deganayo aada ugu faraxsan yihiin inay hal maamul yeeshaan intii la kala qaybin lahaa annagana nala doorto inaan hogaamino marka dee guri dhisan dushiisa in guri kalaa lagu dhisayaa la yidhaahdo ana waxaan u aragnay arrin marindhaaf ah ummadana aan naafacaynin haddee welina mawqifkiiaan galnaayo arrintaas waxaan u aragnaa arrin waxaa la yidhaahdaa muddida meelaan xubin ahayn kama jirto arrinaan xubin haysanin baan u aragnaa annaga arrinta halkaa ka saar waatan ugu sheegnay haatan madaxweyne ku-xigeenkii maamulka lixda gobol maamul goboleedka lixda gobol ciidanka waxaa kasoo socda magaalada garbaari ra-iisul wasaaraha oo saxaafadda uu soo saaray wuxuu ku sheegay in la hakiyo shirka ka soconaya baydhabo ee saddexda gobol islamarkaana aan lagu degdegin dastuurka iyo doorasho ka dhacay halkaas arrintaasi waa maxay mowqifkiina arrintaas wuxuu gacan iyo si weyn baan usoo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaa la wada hadlo waa furaha halka soomaaliya arrintaana waxay ku timid kadib markii madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay yidhaahdeen waxay ugu yeereen shir saddex gobol maamul lagu sameynaa ayaan ka dhisanay afarna baydhabo xaran midhasada dhexdeed kacdoon shacabka taageersan maamulka lixda gobol ay sameeyeen dadna ku dhaawacmay hanti badanna ku durdurtay kadib markay ciidamada dawladda dadkaas u adeegsadeen xoog iyo saqasaba arrintaas oo noqotay arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka xumaato beesha caalamka dawladda soomaaliya taageertana ay ka xumaato kadib waxaa arrintii soo dhexgalay xildhibaanada deegaanka lixda gobol oo yidhi sidaanu xaq maahan ummadda in la caburiyana maahan waa in la wada hadlaa wadahadalkaasoo annaga dhinacyada lixda gobol aan soo dhaweynay kadibna aan ugu wacdcelinayna gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha inay fahmeen in la wada hadlo inuu xalka ku jiro dalka waa la wada leeyahay nin iyo laba male ummadda labada sano ku dhawaadka fadhigay lixdan gobol isaga timid ee dooratay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka kooban lixda gobol waxay xaq u leedahay in aragtideeda la tixgeliyo iyo rabitaankeeda marka haddii la wada hadlo waxaan aaminsan nahay inuu yahay furaha halka marka arrintaasi si weyn baan usoo dhaweynaynaa in fursad la siiyo wadahadalka
ugu dambeyn maxamuud su-aasha inta aadan ku weydiiya waxay tahay in muddo waxaad ku sugan tahay magaalada garbaari garbaari dhowaan shir ayaa lagu soo gunaanaday inkastoo maamulka gobolka oo madaxda ka yahay kariin waa intaas ku gacanseeday marka halkee hadda wax marayaan
shirku shir muddo dheer lagaqaadin uu ahaa laba wejigu ahaa wejiga koowaad waxay ahayd beesha sida inay ku tashato qabanqaabiyaasha shirka aqoon-yahanada hordasheegta iyo siyaasiyiinta arrintaa qabanqaabiya urada bulshada annaga way nagu absineen waana kasoo qayb galnay waxaana u sharaxnay faa'iidada ay maamulka lixda gobol leeyahay iyo in goboladan uu ku wanaagsan yahay inay hal maamul yeeshaan arrintaas daadeer iyo falanqayn iyo xaaladihii kale ee dambiyaasha ka midka ahaa oo laga hadlayba warmutiyadda loo soo saaray warmutiyadkana waa inay sitaan haddii cidda keliya burburin warmutiyadkaasuu dhiyana waxaanu anagu aragnaa inuu yahay maamulka axmed midoobe iyo qolada ciidat facilitator office for reconciliation ama biis la yidhaahdo waanu aragnay inay arrimuhu dhexdhexaad ka ahayn taasoo xaqiiqda ku fadhiyo haddii maamulkaasna wuxuu u dhigay waxaa weeyaan adeegman isku dayay inay maraaqsi dadka ku xukumaan oo fursad ay dawlado shisheeye ka heleen ummadda ay ku afduubaan ayaan anagu aragnaa marka labadaas qolaba waa laga hadlay kismaayo xadgudubyada ka dhacayna waa laga hadlay shirka fiskiisa labaad oo dadka deegaanka oo dhan isugu imaan doonaan ayayna go-aanada kasoo bixi doonaan marka arrintaas waxaan aragnaa inay wado saxa oo wadahada in wax walba lagu dhameeyo ummaddana si midaysan u abaarto danaheeda inay ku salaysan aad iyo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena gobolada koonfur galbeed soomaaliya axmed cumar saalixi oo waraysi la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed oo haatan ku sugan gobolka gedo halka wiil kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda waa sidee aragtida dadka aqoon-yahanada ee ku nool magaalada baydhabo kadib kolkii shirka maamul samaynta saddexda gobol la hakiyey isla mar ahaantaana dowladda horey u furtay shirkaasi waa kan waryaheena maxamed kaafi oo waraysi la yeeshay cabdiraxmaan maxamed xuseen oo ka mid a aqoon-yahanada koonfur galbeed kuna sugan magaalada baydhaba waxaa alxamdulilah maanta manaha baaday kasoo yeeray wasaaraha soomaaliya cabdiweli taasoo ah mid aada iyo aad aan isku dhaweynayno haddaan nahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya marka dee waa arrin haydiiro leh oo aada manaha qiimo weyn ugu fadhido dadka manaha ku nool gobolada koonfur galbeed soomaaliya marka de waa mid manaha dee dan u ah manaha shacabkaas soomaaliyeed ee halkaas joogo manaha de waa mid aada iyo aad manaha u faraxsisay marka dee taas waa mid looga maarmi lahaa waxyaabo badan oo hakin lahayd waxyaabo badan oo dhibaatooyin manaha dhex mari lahaa manaha dadka shacabka ee ku noqon gobolada koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan arrintan maxaa kusoo beegaa la dhihi karaa marka hadda soo beegay arrintan ayadaa markaan ku micneeyo arrintan horta muddo dheeray soo jiitamaysay waa la socotaa micnaha banaanbaxyada iyo rabitaanka shacabka mar walba ay muujinayeen san gobolkan uu ka socda micnaha shirarka oo baaya marka de walaal daraad waad ogsoon tahay in micnaha madaxweynihii iyo gudoomiye baarlamaanka uu joogo in ummadii oo sabeelayaal si nabadeed u wato oo rabitaankooda muujin xabada lala dhacay la jibsilay niman mas-uuliyiin ah xabsiga la dhigay marka dee taasna waa la garan karaa mar haddii wixii ay noqdaan mid awood micnaha ku shaqaysan waa garan kartaa dee waxay awood ku yimaadana in micnaha ay fasilkooda uu soo dhow yahay marka de waxaan umaleynayaa de de mid xaqaaqa dabtaa laga arka meesha dadka waa dad bini aadana ma aha xoolo xiriiro badan iyo waad maqlaysay dadkii micnaha kasoo jeeday baarlamaanka kasoo jeeday goboladaas u dhashay in micnaha isla markiiba shir ay ka qabteen oo arrintooda ay ka muujiyeen micnaha midda gobolka bay ka dhacday arrintan sidrada madaxweynihii oo jooga gudoomiyaha baarlamaanka iyo meesha fadhiyo in ummadii meesha lagu garaaco oo ayagana meeshii ay diyaarada ku yimaadaan subaxii kasoo dhaafaan micnaha ay yidhahdaan dee waxbaan meesha ka socodjiray taas ayaan daraadeed waxaan umalaynaya in waxyaaba badan oo meeshii ay ka muujiyeen dadkii shacabka ahaa dadkii waxgaradka ahaa baarlamaankii intii dadkii ka masalayay dadkaas kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya taasaa kan waa tahay rajada laga qabo inay wax fiican ka soo baxaan wadahadallo hadda dib ay u bilaabaan dhinacyada isku haya maamulka koonfur galbeed oo kale maxaa lagu tilmaami karaa adigu ka aqoon-yahan ahaan
walaal micnaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya horta waxaan aad aada ugu hambalyana macnaha caqliga saliimka ah uu qaatay qofka bini aadanka ah waxaa loo baahan yahay midda uu hadii hataa qoolka uu kasoo baxayo mid ummadda dan u ah marka waxaan umalaynaya in ilaahay maanta uu kasoo yeeriyo micnaha mid dan u ah dadka koonfur galbeed soomaaliya shacabkaas in aad iyo aad micnaha hadalkaas micnaha caawa ay barnaamijya badan iyo walwalbada ay qabeen caawa ay ka jiifan doonaan maxaa yeelay eh, magaaladaas waa magaalo micnaha dee arrinteeda aad ay u kacda walacsadeed wax walba laga fili karay marka de haddii la yidhaha ummadda ha wada hadasho aan wada hadalno waa wada waan wada waxaa la ogyahay in horey ee, dhinacyadan madaxda dowladda dhowr mar ay ugu baaqeen inay wada hadlaan ee, dadaallo badanna la isku dayay oo aan lagu guuleysan wadahadalladan hadda la qabanayo maxay kaga duwanaan karaan ayaa la dhihi karaa kuwii ka horreeyey walaal micnaha eh, horta eh, annaga ragga shirka wado waxba nagama huuseeyo haddaan nahay aqoon-yahanada gobolada baayo iyo bakool marka qolada lixda wadato iyo qalada saddexda wadato waxaan aada u danaynaynaa in micnaha eh, eh, aan aragno midda ku shaqeyn karta rabitaanka shacabka in hore loo qaado marka annaga taas hadda noo haddii ummadda ay ku kaasi waxa uu ahaa weli saddexda ah, cabdiraxmaan iyo haddii lixda maxamed xuseen ku qarsan, asxaabta oo ka ummadda ayaa soo mid ah bandhigta.
aqoon-yahanada Marka taas soomaaliyeed ee hadda ku baan sugan leeyahay.
magaalada baydhabo oona ka hadlayay Marka taas amarada waa cusub ee la waxaan duldhigay annaga maamulka cusub ee saddexda gobol kaasoo haatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intubay isku waafaqeen in dib loo xiro shirkaas ilaa amar dambe haddaba malaaq cali cabdiraxmaan shiino oo ka mid ah maamulka saddexda gobol dadka haatan horboodaya ayaa waxa uu sheegay in aanu kaba warhayn hadalkaasi
dastuurka maamulka uu yeelanayo waxaa laga doodahayay eh, maalintii tiraadada aheyd oo shirka la furahayay wixii ka dambeeyeyba maaragtay dastuurka hadalkiisa ayaa socday marka eh, saadka marka hadda waaba gebagabe markaan maaragtay eh, cid walba maaragtay wixii ay ka qabto inay biri soo cadaysa ayaa la rabaa mid arag waa garta
marka xaaladda waa sida eh, ilaa iyo hadda maaragtay shirka habkii loogu talagalay buu u socdaa marka warar kale kitiri kuteen oo maaragtay cadowga koonfur galbeed baahinayo way jiraan marka saaka maaragtay eh, gabadhii furaha haysay ayaa maaragtay in ilaa adigu saddex saci bar ayaa meeshu ka maqneed markii dambe been abuurday soomaali waa iska taqaanay hadallo aan meelba saarneen ayaa isla dhexmarhayay oo la yidhi jawaari baa sidaa yidhi iyo warkaas ayaa la waday haddi guddoomiyuhu hadduu war sheegayo misma taqaanay sabab kastaba ha ku timaadee oo hadduu war sheegayo odayaasha dhaqanka ayuu la soo hadli lahaa shirka odayaasha dhaqanka ayaa horboodaya daadaynaya annaka warkaas isagee ma hayno
kaasi waxa uu ahaa malaaq shiino oo uu sheegay in warkaasi ayaga xaggooda aan ilaa iyo haatan laga haynin ayadoo aynu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena inoo soo tixnaa tan iyo saacaddu markay ahayd saddexdii galabnimo inta dib dambe barnaamij dambe oo xiise leh aanu dib dambe ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji dhuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamayaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow mayow oo intuba idiin leh inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh aynu ku kulmi doono sidaasi iyo ammaano allah